halkaasaad noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka dalsan
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
markale habeen wacan oo wanaagsan ramadaan kariim waa arbaco taariikhda ku beegan tahay saddexda abril qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa faahfaahino dheeraada waxayaa dil mid ka mid ah shacabka soomaaliyeed loogu geystay degmada kaxda ee gobolka banaadir wararkii ugu dambeeyey ee dilkaas ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona gudoomiyaha gobolka banaadir ahna doqa muqdisho waxa uu si adag kaga hadlay arrinta ku aadan daroogada kasoo degaysa dekadda magaalada muqdisho isagoona ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ugu baaqay in arrintaas tallaabo uu ka qaado barnaamijkan kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale caawo barnaamijka aad ku dhegaysanaysaan waxaad ka mid noqon doonaa soomaali community foundation oo ah urur samafal oo dad afurin ugu sameeyey magaalooyinka baydhabo baraabe iyo sanaag bari mid ka mid ah agaasimayaasha somaali community foundation ayaan wareysi gaara la yeelanay maxamed shariif guulow barnaamijkeena wareega wararka ayaad caawo ku dhegaysan doontaan qodobada kale caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa mid ka mid ah mashaayikhda soomaaliyeed gaar ahaan doctores fartuun faadumo caadle waxaa iyaduna ka digtay halista iyo sidoo kale dhalan roga lagu sameynaya caruurta soomaaliyeed oo ganacsatada ay u keenayaan waxyaabo kala duwan ay ku hallaabayaan barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo gudbin doonaa qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa abubakar muxudiin xashara ayaa barnaamijka igala qaybgeli doonaa tabintuna waa anigoo joolal shaakir farsamaduna waa cabdiwahaab cabdiqaadir xasan u diyaar garowah barnaamijka wareega wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hoosunaa infajigan ayaa laga rabaa
sacdi cabdi muuse oo ka mid ah shacabka soomaaliyeed ayaa galabta waxaa si gardarro ah sida la sheegay lagu dilay degmada kaxda ee gobolka banaadir isaga oo sooman sugayana tiinta in loo jaro ayaa waxaa xabad madaxa kaga dhuftay sida lasoo wariyey askari ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeedkaas oo sababta uu dilay ay tahay inuu ka hormaro tiimo jarashada ugu dambeyntii sacdi cabdi muuse halkaas ayuu ku geeriyooday ama ku nafmaxay asgarigii dilka geystay ayaana goobta isaga baxay allahu naxariistay marxuumka waxa uu doonayay in tinta uu jartoon ayuuna ugu dambeyntii uu geeriyooday dilalka loo geysanaya dadka shacabka ah haldoorka waxgaradka iyo sidoo kale bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ayaa waxa ay noqdeen muddooyinkii ugu dambeeyey kuwa baylaha ama sii badanaya iyadoona dilalkansi qorshaysan ay ka dhacayaan magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka markan ururka soomaali community foundation oo ah urur samafal oo soomaaliyeed kana howlgala gudaha dalka soomaaliya ayaa waxa ay afurin ay u sameeyeen dadyo kala duwan oo ku nool magaalooyinka baydhabo baraabe iyo sanaag bari agaasimaha ururkaas maxamed shariif gulow ayaa si gaara u wareysanay abuubakar muxidiin xashara ayaa istuudiyaha ugula sugan oo xogtii ugu dambeeyey haya Een, ustaad abuubakar soo dhawow bal een, ururkan iyo sidoo kale afurunta ay sameeyeen bal ka waran mahadsanid ee weliye jowa shaakir agaasimaha koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee hay-adda somali community foundation oo samafal u howlan maxamed shariif kuulow ayaa dalson media group u warramay waxa uu sheegay agaasima kuulow in ay magaalooyinka baydhaba baawe muqdisho iyo deegaanada sanaag bari gaar ahaan qaybta puntland ka fuliyeen howlo samafal oo afrin ah bisha barakaysan ee ramadaan waxa uu sheegay mr kuulow in dadkaas afrinta ay u sameeyeen ay ahaayeen dad aada u liita xagga dhaqaalaha waxaan intaas ku daray in ay arrintani aysan ahayn mid dabooli karta baahida guud ee dadkaasi ay qabaan balse dadaal uun ay muujinayaan kuulow ayaa waxa uu sheegay in degmada baraawe oo kale ay ugu deeqeen m c h-ka gaari loogu talagalay in si deg deg ah uga jawaabo baahida dadka oo uu u soo qaado si bilaash ah sida haweenka umulaya ama dadka xanuunsan oo kale mr kuulow ayaa waxa uu intaasi ku daray in ay ruqsad ka heleen wasaaradda arrimaha gudaha ugana mahad celinayaan intaasi kadibna hay-adaha ay khusayso arrimaha samafalku ay si gaar ah ula hadli doonaan si ay uga gacan siiyaan hawshooda maruu ka warramayay hawshii ugu dambeysay ay qabteen agaasimee kuulow waxa uu yidhi
maxamed shariif kuulow ah agaasimaha hay-adda somali community foundation ku sugan magaalada baydhabo ma garat haye
howlaha bishan barakeysan ee ramadaan noo suurtagaalay inaan maaragtay eh, masaakiinta aan ku caawino ayaa ahayd waxaan ugu talagalnay boqol qoys inaan maaragtay afursiino nasiib daro waxaa noo suurtagashay inaan afursiino eh, toddobaatan iyo shan qoys
haye
toddobaatan iyo shantaasi waxay ku kala sugnaayeen eh, ugu horeyso magaalada baydhabo oo shan iyo toban qoys aan ka afursiinay Eh, baraawe waxaan ka afursiinay eh, soddon qoys Eh, sanaagberi waxaan ka afursiinay shan iyo toban qoys muqdisho sidoo kale waxaan ka afursiinay shan iyo toban qoys Eh, waxaan isku dayaynaa hadda inaan maaragtay ka gaarsiino shan iyo toban qoys kale ee magaalada kismaayo ma garat waayahay
marka howlaha halkaas ay noo maraayeen bisha eh, barakeysan ee ramadaan Eh, marka aad qoys leedahay shan iyo toban qoys qoyskiiba tira ahaan meequu ka kooban yahay agaasime
wallaahi qoysaska soomaaliya kuley qoysaska soomaaliya markii aan- nambar ahaan aan kasoo qaadno waa toddoba ilaa iyo sideed qoys ma garat toddoba ilaa sideed qof
ah waayahay
waa sida haye marka waxyaabaha aad dadka siinaysaan maxaa ka mid a
Eh, waxyaabaha aan u qorsheynay inaan siino oo oo maaragtay noo suurta gashay waxaa waaye eh, maxaa la yidhahdaa ruwac bariis ah iyo ruwac maxaa la yidhahdaa bur ah iyo saliid iyo iyo maxaa la yidhahdaa iyo sokor ma garat haaf haaf raashin haaf haafa oo oo gaagaaban ha ha ha haaf haaf haaf haaf waa loo jeeday waayahay marka eh, intaas oo qof marka intaas oo qoys aad afursiinayseen maamulka koonfur galbeed oo kale deegaanada uu maamulo eh, maamulkaas gacan ma ka hesheen gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir oo kale gacan ma idin siiyey iyo hay-adaha ku sugan muqdisho dhexdeeda sanaag bari sidoo kale eh, waa dhinaca puntland eh, aagan aad wax siisaan marka maamulada ma idinla shaqeeyaan oo wax ma idin siiyaan maamulada ugu horeeya koonfur galbeed maaragtay weli maaragtay wax oo daayiq ah kamaan helin laakiin waan ku waan ku talagalnaa inaan la kulanno hay-adda ama ama wasaaradda maaragtay maaraynta ee masiibooyinka maaragtay inaan la xiriirno sidoo kale gobolka banaadir oo weli ayadan maaragtay lama xiriirin intaasi waxaa hore kugu sheegay in maaragtay eh, dhismaha n g o ga maadaama maaragtay n g o gu u baahan yahay sharciyo adag lagu dhiso eh, howlada ama waajibaadkii n g o ga in maaragtay oo loo kala qaybiyo madaxdeedii sida loo kala leeyahay maadaama madaxda qaarkood ay ku sug yihiin madaxda sare ay ku sug yihiin waddanka maraykanka ma garat
waayahay eh, hawshiinu ma ramadaanta oo keliyay socotaa mise bilaha kalena dadka waxwaad gaarsiisaan
howlaheeni ramadaan kuma eka eh, bilaha kalena waxaa waaye waxaan ka saacidnaa dadka maaragtay haddii ay dad jira maaragtay xanuuno iyo waxsaas ay nala soo wadaagaan inta aan ka caawi karno waan ka caawinaa haddii maaragtay xarumo caafimaad la dhisayno maaragtay waa ka qayb qaadanaa sida m c i g oo wax la mid ah eh, dugsiga qur'aan iyo adi wixiis oo musaacadaad ah maaragtay waa ka gacan geysanaa hawa yaraadane
xaruntiina ugu weyni waa xaggee marka marka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya la isku daro ee ilaa qeybta puntland ee sanaag bari xaggee xarun dhexeedina
xarunta ugu weyn hadda oo ngo ka howlgalo oo wakiilka africa jooga waa magaalada barawa ma garatay barawe waaye
ah wakiilka guud oo africa waxaa lagu magacaabaa eh, maxamed ulow sayid ma garatay waaye haye marka magaalada muqdishoad sheegtay inaad eh, wax bixiseen waa caasimadii dalka eh, barakacayaasha iyo dadka eh, liita ee ugu badanina ay ku soo jabeen Eh, ma la xiriirteen wasaaradda arrimaha gudaha eh, iyo maamulka gobolka banaadir ma isku dayda inaad wax weydiisaan
wasaaradda arrimaha gudaha waa broseska ugu horeeya maaragtay oo shar- sharci- sharciyadda M- maxaa la yidhahda m g o n g o ga ayna siisay oo certificateka aan ku shaqayno hadda n g o hala noogu aqoonsanya waa meesha aan kasoo qaadanay oo wasaaradda arrimaha gudaha marka eh, wasaaradihii kala quseeya arrimaha gargaarka maaragtay ayaguna waa la xiriireen bishaan haddii ilaah yidhaahdo oo ramadaan markaan ka baxno waxaan rajaynayaa in madaxdii eh, ugu sarraysay qaar inay waddanka soo gaari doonaan oo ay la xiriiri doonaan hay-adaha deeqbixiyaasha kuwa localka iyo kuwa internationalka ah
waayahay agaasima kuulow eh, dadka ma la wadaagi kartaa akownada eh, wax la idinkugu soo hagaajin karo si dadka eh, muxsiniinta ahi ay idin taageeraan ciddii maqasha
okay eh, waxaan ugu horaysiinaynaa dahabshiil haddii ilaah yidhaahdo
haye akoonka akoonka waxaan ku horumarsiinaynaa salaam bank haddii ilaah yidhaahdo akoonka salaam bank waa soddon iyo afar soddon iyo afar konton iyo toddobo konton iyo toddobo sagaashan haye waa salaam bank haye
Eh, isla numberka u v c giisana waxaa waaye eh, furaha waa maxaa la yidhahdaa ewer lix hal labo lixdan iyo labo konton iyo saddex lixdan iyo labo konton iyo lix toban iyo saddex waa isla e v c gii ba maaragtay oo salaambank uu ku xiran yahay haye ka dahabshiilna
dahab shiilna iyo dahabka waxaa maaragtay muxsiniinta ayagana wax noogu soo hagaajin karaan haddii ilaah yidhaahdo furaha waa ewer ewer ewer lix labo labo lixdan iyo labo konton iyo lix toban iyo saddex ma garad waayahay
Eh, waxaa noo dhiman marka akoonkii oo dahabshiil nasiib xumo halkaana dee uma xorno
waayahay inta kale ay ka heli doonaan insha allahu Eh, waayahay taladaada guud ee ugu dambaysaa maxay tahay eh, agaasime
Eh, taladii ku wajahan maaragtay arrimahan gargaarka muxsiniinta mudolba ay joogaan iyo hay-adaha maaragtay oo localka ah iyo kuwa internationalka ah oo haddii ay maaragtay codkeygii soo gaaro ay dhegeysanayna haatanba waxaan facsanaynaa in maaragtay wixii kaalmo ah ay noo soo marsiin karaan aqoonada hadda aan soo sheegnay si annagana maaragtay aan uga caawino eh, walaalaha markaasi dhiban oo mudan in maaragtay oo gargaarka la gaarsiiyo Eh, sidoo kale waxaan kaa ilaaway abuukar hay-ad ama ngo-ga wuxuu leeyahay gaari maaragtay oo aan ugu talgalnay dadka maaragtay oo u baahan markaasi in haddii tusaale ahaan eh, m c h ku yaalaa eh, haddii oo qof qof xanuunsan lagu soo qaada isbitaalka la geynayo ama hooyo ay rabtay maaragtay oo m c h kii waxyaabo noocaas aan ugu saacibno gaari oo ngo ga iskala jiro oo si official u shaqeeyo qof wal oo qof walba soo waca maaragtay xili walba uu soo wici karo heli karo oo wax shuruud aan ku xibnayn ambulance ambulance
may hadda am- ambulance ah- ahaan uma samaysna laagu waa gaari oo maaragtay oo kaarib ah
oo t- tabarucaada gargaar degdega
ah oo m c h hadda wuxuu ku sugan yahay gaarigaas uu yaala ka howlgalaa ee degmada baraawe m c ayada maaragtay n g o ga oo iskala ayuu ka shaqeeyaa marka cid- biduuni shuruud ayaa maaragtay ugu adeegnaa waad mahadsan tahay mahadsanidkaasina waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda somali community foundation qeybteeda bartamaha iyo koonfurta soomaaliya maxamed shariif kuulow oo isagoo jooga magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay khadka telefoonka igu warramayey waad mahadsan tahay agaasime
adaa badan abubakar
i b s bank waa bangi aada u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaantu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoramahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii orob aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite masterka akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si fari ah dalmar elid master card waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii master waxaa loogu talagalay ardayda waxbarata kaafiya master card waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashadka kaaga muuqda
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba buryaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice samugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan sinti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays
saas idheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo iidahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internet bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku subax shan iyo toban doolar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryada teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaa in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badayeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala sooci guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabsanaan juulo shaakir ayaa idinla socodsiinayey cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynayey barnaamijkan lamida intaan ku kulmi doonno waa dhammaanteen oo dhammaantiin idin leh habeen wanaagsan